أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel weliba aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti xalqadan waxaa marti inoogu ah maanta asheykh alwaalid sheekh cabdililaah sheekhana marka hore soo dhowow oo kusoo dhowow idaacadda islaamiga alandalus iyo barnaamijka andalus bodkast sheekhana waxaan la soconnaa inaad soo martay masiiro dheer ku horumartaa noloshaadii caruurnimada iyo halkii aad ku soo qaadatay bismillaah alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin wakhti sida igu qorareed ka adkayrtay asaaraha ama waxaan ku dhigan jiray madaariska ku dhigan jiray kun sagaal boqol iyo toddoba iyo kontonkii baa ii qorareed laakiin waxaan dareemayaa inay wax la jiraan dadaan ka weynahay lan rabaadihu guma ma tirsadaan taariikhda magac bay iska sheegaan guugii hebel buu dhashay bay yidhahdeen moogta marka nolosha baadiyahan ku dhashay laakiin taariikhda aniga ii qorareed oo teesaraha laygu qoray markaan yaraa iskuulka la geenayey waxay ahayd toddobiyo kontonka inaa dhashay bay weliba bishii mee baa igu qornayd waxaan ku dhashay meel baadi ah oo geeldaaqeynahoo aan wax magaala u dhoweyn wax magaala aan shaqo ku lahayn inkasta haddan maqlay tuulo yar baa laga sameeyey meesha waxaa layaaba baadiyo la cagaare cagaare halkaasaan ku dhalatay laygu yidhi waxay ku dhexaysaa meesha lascaanood la yidhaahdo iyo gaalkacya u dhexaysaa meeshaasaan ku barbaaray iyo baadiyahaas baadiyahu iska guurana mar meel bay u guuran baadiyahan baa dhex joognay geela ayaan wax ka dhiqi jiray geeliley baan ahaa anoo yar baan geela marat laydirsan jiray ama raaci jiray ma aanan gaadhin marxalo aan geel anugu aan madaxun aan maamulo oo aan xawsh soo dhan qabto laakiin rag baa iga sarreeyey geel laakiin geelaan raaci jiray marka anagoo baadiyaha joogna ayaa waalidkii dhalay ilaahay naxariistay ayaa waxaan noo qabtay waxbarashadii horreys waxayd qur-aanka kariimka ahayd ayuu noo qabtay macallim nala guura oo reerka baadiyaha nala degaan oo markaan guurna nala guuro annaga iyo dheer reer kale isla guuli jiray aan ka xusuusto qoys loodhan jiray maxamed maxamed axmed mursal loodhan jiray nala guuri jiray annagoo tobaneeyo wiila meelahaas ayuu quraankana bari jiray macalinkaas dhaqankii somalida waa taqaana markuu qofku jus dhameeyaba neef adhiyax baa la siiya qofkii dhameeyaba markuu ilmuhu quraanka dhameeyana qaalin geeli waxay siin jiray dhaqankaas waxbarashadii horestaasay ahayd marka aniga oo taqriiban haddaynu toban iyo kow meelaha dalaydu gaadhay ayaa markii u horreysay inaan magaalo ama tuulo xataa ku noolaa igu horreysay bal magaalada waan ka baxsan jir waan ka carari jir baabuur guuxis markaa maqlo waan baxsan jir marka iyadoo markii waxaa dhacday doorashooyin baa waxay ka dhaceen soomaaliya doorashadaas markay dhacday meesha aan joognay ama tuulada aan joognay tuulo yaroo laascanood waxaa sleedahay konton kilomitr bay koonfur ka jirtaa ayaan odayga aabbahay baa wax ku haystay ilaahu naxariista wax ku haystay meherad yaroo dukaan yar buu ka haystay qoladii kambeynka watay oo u tartamaya gobolka in laga soo doorto oo saddex nina meesha yimi aduu mid baa wuxuu ku ballan qaaday haddii oo isaga ay doortaan tuuladaas inuu iskuul u dhisi doono baaba kaga dhabeeyey kuwa maanta malaw yar dhaamay markuu ku soo baxay doorashadii iskuul buu dhisay afar qola oo dhagaxa meeshaasuu sameeyey madrasadaas meeshaasaan galay afar sano waxaa lagu baran jiray afar sano ahayd saan ognahay siyaad barre ka hor waxbarashada soomaalida ibtidaa'iga waxay ahayd luuqal carabiya lagu qaadan jiray waa garta kulli gobolada aan joognay luuqa carabiya lagu qaadan jiray oo qofka waxaa lagu imtixaami jiray qur-aanka inuu juska soddonaad yaqaano hadduu ka baxo da-diisana lagu qanco da-du markaa waagii hore shardi waxaa ahayd wakhtiga aan sheegayo toddoba hadduu qofku dhaafo ama galaba inuu qofkaas waxbarasho uu khalaas isdaayeen oo danihiisa kala qabsado laakiin tan waxay keentay markii madrasadii la dhisay iyo waxaa la isweydiiyey madrasada yaa dhigan doona tuuladu waa tuulo yaroo maalintii la isugu yimaado xoolaha laga waraabsado maalintii waa camirantahay laakiin habeenkii waa lagu kala caraabaa dad yaroo kooban baa kusoo hadha habeenkii aan badnayn oo iska ganacsata yararoo dukaama ku leeya wax noocaas reera degaana waxaa la isweydiiyey markaa iskuulkii waa la dhisay ilmi xaggii looga keena odayaashii meherada meesha ku haysta waxaa layidhi wala waxaad keentay laba wiil ama hal wiil u yaraan sidaas aniga nasiibkayga anoo geeligii dhex jooga aabahay baa ii yimi wuxuu yidhi way raacaysa magaalada tuulada aadayna waan tagnay markaan tageen waxaa lay qoray iskuulkaasaa lay qoray afartii sano markaasay noogu dhammaatay afartii sano markaa sidaa noogu dhammaatay markaan kii hoose dhameeyey marka waxaa dhacday ilmihii ila dhameeyey anigu igay reeraa waxaa loo qaaday iskuul boordhinho ama daakhiliyaho ku yaala lascaanood oo ilmaha meesha waa lagu xareeyaa wasaaratu tacliim baa ka mas-uula qofka ilmaha dhalay saddexdii biloodba marbuu fiisku bixiya inta waxay cuni lahayn waa laga qaadaa lacagti baa laga qaadaa meesha iskaga xareysan yihin marka taa anigu waan iskale nin weyn baa noqday waan tegin waan diiday waa garta xogaaban aabbahay lasii joogo oo dukaankii la gadgadi jiray aabbahuna wuxuu jeclaa inaan iska noolaado oo isaga maad kaalmeeyo o iska joogo laakiin markii dambe aabbahay waxaan ku qanciyey inaan waxbarasho doonanayo meesha waan ka tegey waxbarashaan raadsanaya waa garta
oday adeerkaya hood baan xaafadiisa tegey oo magaalada ku taala muqdisho hodan ku taala meesha u yaqaanaa shir kale ofishaal aan daris laahayn oo ciidamadu saraakiisha meel saraakiisha shir kale ofishaal odhan jiray halkaasaa markaa muddo ku noolaa waxaan galay markaa habeenkii gurigaas iskaga noolahay waxaan galay waxbarashadii ila iskuul ma geli karo ano waan weynaaday moogtahay oo markaa taqriiban adaydu waxay ku dhowdahay labaatan iyo kow haddayna ka badnayn oo markii hore kii hoose dhameeyana inqidaac baa igu dhaca muddaan iska joogay waqti baa dhexa ku jiray moogtahay iskuulkii habeen waxbarashada dadka waaweyn seeraalaha la odhan jiray yaan habeenkii galay oo saddex sano ahaa kii baan adugu shahada dhexe ka qaatay soomaaliga markaas yaad baree laga soo bilaabo labayo toddobaatankii kun sagaal boqol toddobaatankii wuxuu ka dhigay waxbarashadii o dhan soomaali wax kale waxa lagu barin manhajka manhajkii waxaa noqday soomaali lagu qaato maadooyinka o dhan waa garta marka soomaaligaasaa markii dambe kusoo baranay saddexdaasaan xamar joogay markaan saddexdaa dhameeyana weli waan sii joogay muddan sii joogay laba sanaan fiqra aan taqriiban u malaynayo adigu waqti dhammaadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii baa waxaa dhacday dulalka khaliija aad u dhismaya markaasoo dhismo xooglaa ka socday markaasaa dadka shaqa doonan jiray dad jeneraalayaal odhan jiray xagga kasoo shaqeyso lacag ka keeni jiray baa jiray diibaan ku fikir ma soo shaqeysatay baan sidhi baasaboorkayga xataa warqadii waxaa ka bedelay da'daan da' weyn baan qortay dad yaryar looma ogola inay dhoofaan waa garta da'yarta looma ogola inay dhoofaan haddii waxbarasho ku jiraan marka inaa wadanka ka baxda go'aasanta waa go'aasa in ka baxo oo shaqa raadsado waaya da' weynaa qorata da' weynaa qortay markaas yaad bari waqtigiisina waxaa mamnuuc ahaa qof waxbarasho ku jiraba inuu dhoofo waxaa kaloo mamnuuc ahayd inuu dhoofo qof shaqaale dowladda u shaqeeyo ma dhici jirin waxaa kaloo mamnuuc ahayd dumarku inay dhoofaan dumarka maba dhoofi jirin looma ogola inay dhoofaanba oo banaanka aadaanba saddexdaasaan ka xusuustaa boosfoorka waan helay waa dhoof sacuudigan tego markaa dhismo ka socdo waa markay duwalka khaliishu aad u dhismayeen inta baatroolka soo baxay ay aad u camirmayeen xagga jidadka iyo xagga maarata dhismayaasha iyo warshadaha wax kasta shaqa oo iska xamaaliya ilaa nin wax soo bartay maan ahayn oo xagga farsamo maan aqoon markaas shaqo oo xafiis kaga shaqaysatana mataqaan waxbarasho kalan ma haysato badan ma haysato weyn waxaad kusoo barata waa iska soomaaliya waxa noocaas almuhim shaqaale caadiya baan dekada jidda meesha la yihahdo dekada weyn oo jidda ayaan shaqa ka galnay anagoo soomaali badana weliba ciqamada aan haysana iska tahriib oo kale ah fiisa cumraan ku galnay waan soo cumraysanay waan isku soo noqonay cumradu bil baa lagu ogelay inaad joogto haddii kale dhoofisa dharkaa ku noqonaysaa moogta laakiin anigu shaqaan raadsanay shaqadaasaan helay shaqadu waxay ahayd waxay ahayd shirkad ingiriiska laga leeyahy maraykanka laga leeyahay oo maxay ku shaqaysataa helikobtaro diyaarada helikobtar ku shaqaysataa oo badan waa garta dekadii jidee weyneed ba waxay qaadi weyday maraakiibta inay kusoo wada xidhaan markaasaa maraakiibta waxaa lagaga soo qaadayaa badda dhexda badweynta dhexda lagaga soo qaadaya alaabta bahash waxay leedahay bahal huug yidhahdan oo isudhato wax isudhato ay leedahay oo kasoo laalaadsato waa garta marka intaasoo xaboosha mitoo isku xidhan matalan toban xabo labaatan isku xidhan bay soo qaadaysaa hal mar banaanka soo dhigaysaa rag baa ka shaqaysa marka shabiitadaasaa waxaa la saaraa bahalaha yaryare ee carabkan u yaqaanaa raafica ama foklift waxaan yaro cagafta yaro ilkaha saa wax usu dhata oo rarta la ka seeban malinaya taasaan ku shaqaynanay wiilna waa waday aniguna shaqaalihiisaan ahaa waxaan u suri jiray alaabtaasaan u suri jiray marka shabitada awood furaa marka laga dejinaya uga furaa waan ka furaa meesha si ay dhulka u dhigo waata anigu maalinta dambe iska shaqaysananay bahash baan nala gadoontay waa garta baalkii aa ka shaqaynaysay bahashi aan saaray ku shaqaynay labadii ku shaqaynanay ba anigi wiilkii nala gadoontay shabitadana marka diyaaruhu daadinayaan marka marar ba intay dilaacaan bay meesha ku sidii bacaad oo kale xoogaa waxay noqonaysa ciid kuusan tiibaa xoogaa nagula gadoontay dib bay nagu dhacday anigu gadaalan uga dhacay beerkan dhulka ku dhuftay markaas iyana calooska gadaagaaga timi marka waa aniga halkaas ugu dambeyso war bar dambaan marka dhibaataa ku gaartay waxaa kala baxday laftaas sinta iyo bowdada iyo isku xidhamaad misigta halkaas baa kala baxday calooshana way dilaacday culayskii korkayga yimi iyo meesha asaa beerbeer ku dhacay marka anugu dhakhtar bay geeyeen anoo iska miri daboolan calooshi qalin bay ku sameeyeen laba qalin mid ka hor waa najaxi waaye kii labaad bay ku sameeyeen lugta iyada wax kale kumay samayne intay kala jiideen oo kala bixiyeen lafta isku qabta isku toosiyeen bay laba loox laba laba biroodoo saasoo kale ah bay hararaa ka geliyeen saasay isaga togan tahay oo meel xaggaas farahan sariirta kusoo xidhan tahay saas u kala jiideen waa garta marka oo si fiican laguma kabin si fiican laguma kabin marka dhibta dhacday waxay ahayd nabar halkaas igaga dhacay sinaha halkaa berida korkeeda ah ayaa wuxuu sameeyey nabar buu sameeyey iyaguna mu oga qolada dhextarada saas ay idhigeen dhinacii nabarku waa qarsoon nabaran u jifaa moogtahay nabarkii xumaaday dhigbax badan baa iga dhacay iyo dhicaan badan baa baxay lugtu saas markaa ku daciiftay ardan bay ku baraarugeen inay cillad jirto meesha oo meeshii ay xog ka qabteen dhakhtarka waxaan ku jiray lixdan iyo afar maalmood baan jiifay mustashfa baab shariif aa loran jiddo ku yaalay markaan kasoo baxay maalintan kasoo baxay waxaa kulanay anigii anigoo kasoo baxay iyo odayga adeerkay xabaran ku ogaa la noolaan jiray oo isna suntu diyaarad soo qaatay marka hore ninka waa dhintay bay ugu sheekeeyeen marka dambe inaan noolahay baa la ogaaday oo meeshii ragga ila shaqeeya ciqaabad male ka yimaado booliiska ka baqayaan lima qofka laga dua iman maayo khalaas waxaa warbay geeye leeyahy ninkaas waxaa la dhacday bahashaas la dhacday oo inuu dhintaan u malayna aduu mar dambe warkii haddana beenoobay oo odaygaa baa soo baxay suu maartay xaaladdeeda ula socdo nimankii gaalada marka waxay isku dayeen in qariyaan inaan u shaqayn jiray oo isku dayeen qariyaan nimankii aan saddex bilood u shaqayn lacag ka qaadan waxay isku dayeen inaan meesha aan ninkaa ma naqaani ku yidhahdeen adeerkay tegey inay ku inkiraan inay inkiraanba inaan meesha ka shaqeeyeyba kuw yaro lubnaan iyo oran jir nabiil oo xisaabiyaha lacagtana siin jiray kiiba odayga hoos ugu sheegay nimankan ninkan anaa malafkiisa haya saddex bilood aan lacag siinayey wuu nala shaqayn jiray nimankan waxaaga ka raadso almo odayga nimanki markuu yidhi waa in dacweynaya waxay yidhahdeen ma yahana dacweynin waayo haddii la dacweeyo qof ay waxaa lagu qabsanaya qof aan iqaamad lahayn sida uga shaqaysteen sidaasay ka baqeen oo lacag badan in la ganaaxo ama shirkadaba leysanka laga qaado wax noocaas markaasay xoogaa xuquuq ogolaadeen waxaa filaya waxay ahayd afar iyo labaatan kun oo riyaalka sacuudiga odayga ka soo qaaday gadaal ba igu soo celiyey maxaa la yihahdaa muqdisho igu soo celiyey muddan saga markaa guriisa ku noolaa baadiyi waxaan bahay reerkii oo abayo soo salaamay waa soo laabtay soo naqadka dambe waxaan goostay inaan waxbarasho doonto oon banaanka u baxo waa garta kuwa sacuudiga isku daynay marka waa ka weynay safaradooda meesha joogtay caraaqiinta ayaanu waxbarasho weydiisanay aad bay noo soo dhoweeyeen waxayna yidhaahdeen idinku diyaradu waa iska bixinaysaa laakiin fiisa iyo ciraaq waa dalkiinii buu leeyahay ninka meesha jooga ciraaq waa idinka dalkiinii oo adoo soomaali jooga kale weeye fiisa lagu weydiin maayo waa dal qof kastoo caraba laga jecel yahay soomaalida carab bay markaa iyagu ku tirsanayaan maadaama jaamacaddii carabtana lagu jiro ugu jirto marka soomaalida carab bay ugu haystaanba soomaalida qaar waaba sheegteen waaba sheegteen carab yihiin maogtay almisaasaan ku baxnay marka ciraaq toosmaan aadine duwalka khaliijka marka xoogaa shaqa ka socotay baan mar labaad xoogaa muddo ama sideed bilooda meel kuweyd lehada xoogaa haddana shaqa xamaaliya ka galay markii taasu dhammaatay ayaan marka waxaan fiisihii waxbarashada ciraaqna waan haystaa ballankii waxbarashada inaan warqad ninkii baa soo qoray safaarada safarkiina marka hore ciraaq ku wajahna laakiin kuweyda ku hakaday kuweyda ku hakaday ilaa sideed bilood meelahaas waa garta aakhirkii baan waxaan warnimo baan waxbarashadana iska doonano xoogaa lacag kan ka urursanay ciraaqdaan tagnay marka waqtigaas xoogaa waqti iskure waa kun sagaal boqol iyo sideetankii waay kun sagaal boqol iyo sideedkan ciraaq tagnay waxaan tagnay waxbarashadii sana dugsiyeedkii ama sanadkii waxbarashada oo laga bilaabay oo markaa bilowba iska ah waxay noqotay marka inaan ilaa lix biloodoo kale ama toddoba biloodoo kale aan iska fadhino waxbarasho aan sugno waa garta si waxbay cirqantu noo galeen meel oo farsamo gacan laga barto lacag yarna bixisa weliba bayna geeyeen waxay inta halkaa isku maareeya marka dugsiyada furmaana jaamacadu furmaana ama dugsiyada furmaana markaasaad noo imanaysaan kuwii wasaaradda waxbarashada weeyaan waa garta tiiba iyana saas waqtiga ku dhammaaday waxbarashadii marka waxaan galnay meeshan oo wasaaraddeeda waxay yaqaanaan wasaaradda tarbiya wa tacliim waxay leedahay qismi gaar oo la yihahdo mudiiriyatu waafidiin dadka banaanka yimaado ardada banaanka bay qaabishaa iyadoo kuwa ciraaqanta shaqo kuma laha waa garta kuwii baan u tagnay marka intaanan u tegin waxaa weeye annaga markaa waxbarasho noo suuragelinaysa inaanu jaamacad galno ma haysano waxaa jooga ilahay sabab nooga dhigay nin la odhan jiray cabdisalaam deyl oo jabhadda jabhaddii la odhan jiray jabhadda xoreynta soomaaliya galbeed u fadhiyey ciraaq baqdaad u fadhiyey ninkaasaa wuxuu sameeyaa soomaalida iska xerowyada ahe meelaha somaali galbeed ka yimi buu ugeeya ciraaqinta u geeya wuxuu yidhahdaa nimankan secondary bay baran jireen dugsi sare bay baran jireen dagaaladii seventy sevenkii baa ka baabiiyey iskuuloodii way soo qaxeen shahaadooyinkoodina waa ka gubteen warqamo wataan suuqii lagu raadiyo waxsha loo siiyo ma garanaysaa marka saasuu ku geliyaa iskuullada ninkii dugsiga isharageli kana geliya ninkii jaacadgeli kana geliya raggaasaan ku biiray waa garta raggaasaan ku biiray aniguna inaan meelahaas ka imi oo aan iska dara dhigan jiray oo maaragtay la dumiyey oo dagaaladii aan nabaabiiyeen saas marka waxa weye mudiiriyadda waxaa fadhiya meeshan tacliinta qaybtan oo ajnabiga ardada banaanka imanaysa qaabilsan imtixaan baa lagaa qaadayaa imtixaankaa saddex nin baa fadhiya guddiya mid luuqa faransiyu yaqaanaa wax kaaga qaadaya midna ingilishku kaaga qaadaya midna wax kaaga qaadaya luuqa alcarabigu kaaga qaadaya marka markaa tagtid midna kama bixi kartid faransiis ma naqaano ingilish ma naqaano carabina waa iska jajab weya marka waa inaad tidhaahdo anigu waxaan kusoo bartay luuqada amxaariga waxaan kusoo bartay waa amxaarada amxaariga luqadeeda sheegataan ah sheegataan luuqay garanaya maaha moogtahay waa garta meeshaad tegeysa waxaad leedahay xaggaad baran jirtay dugsi saraan baran jira maxaa dhacay dugsigii waa baabaayo dagaalkii seventy sevenkii annaga iyo xabasin dhexmariba ku baabaay madaxay ruxayaan markaasay ku xoogaa ku tacadufayaan moogtahay markaasay leeyihin maxaa kusoo baratay luqada kusoo baratay waa inaad tidhahdo ninkaan naga soo dhaadhiciya kan jooga jabhadda jooga abxaari sheega inaad bartaan ha isku odhanin ingiriis ma qaana faransiis ma qaana carabi ma qaana ha isku dhihina waa garta amxaari baan kusoo barnay waa inaad tidhahdo weeyaan
waa garta marka amxaari dee muxuu kaaga qaadin ciraaqi amxaari maba yaqaan be xataa luuqada in wilkii maqal baa laga amxaarig lafteeda markaas waxay wax kale idin samayn kara mayne dugsiga sare maadaama dugsi sare aad dhiganayseen saa sheeganaysaan dugsiga sare oo weliba hal dugsiga noo noo xadideen oo la yidhaahdo dugsiga dugsiga sare ee khaalid bin waliid sanawiyat alcaamal khaalid bin waliid layahaa kaasay kuu dirayaan laba usbuuc soo dhigay ku odhanaya haddaad la qabsan kartana waa sidii la rabay haddaad la qabsan kari wadana nagu soo laabo wasaaradda haddaan nahay adigu ragna way la qabsadeen anigii raggan ku jirana waa la qabsan weyn waxaad ula qabsanayn ninka aad la gelayso safka dugsiga sare la gelayso waa nin ciraaqi aaba iyo hooyo ciraaqi la iska dhaleen oo caraba ilaa xadaana ama roodadii carabi soo baranayey dugsiga hoose dhexba ku soo qaatay baad maanta la fadhiisanaysaa marka isku mustawo ma tihiin shaqaba iskuba lehdinba midda kale lahjada ninka ciraaqi dhigaya marmar lahjadiisiiba ku hadlayaa fusxaba ku hadli maayo adugu marka aragnay meshan waxaa nooga soconayn waa xusuustaa nin laba nin oo kale oo labada soomaali galbeed ahaayeen midna cumar baa loodhan jiray marka lagu daran ilowsanahay midna maxamed caabi xuseen aa loodhan jiray wasaaraddii aan ku noqonnay waxaan anagu dugsiga ma wadi karno waa garta sababta ugu culisa dugsiga loo wadi karo waxaa weeye waa sanadka sekondariga u horeeya waxaa lagu qaadanaya tanawiil caam bay yidhahdan waxaa lagu qaadanayaa mawaadii tarjiibiga ahayd iyo tii edabiga ahayd baa lagu qaadanayaa waxaa lagu qaadanaya fisigiskii iyo chemistryga iyo biologigi iyo xisaabtii english waxa dhan baa lagu xisaabtii waliba laba nooca jabarka iyo mid kale ah waxaa kaloo lagu qaadanaya alaa adabgii oo dhan luuqad carabi hadday tahay hadday tahay taariikh hadday tahay juqraafi hadday tahay maxaa leeyahay quraankii oo iska tafsiir ah isaga xifid ma leh tafsiirka quraanka culuum alxadiis waxbaa la qaadanaya sida shareecada loo bartaa qismi adabi waxay ku qaadaan lix maado haddaan carabiga oo laba ilaa saddex qaybood kala baxaya taariikhdii oo meela juqraafigii oo meela diintii tarbiya islaamiya yidhahdaan marka waa kitaab yaroo kooban oo qayb tafsiira iyo qayb maxaa la yihahda xadiisa iyo saas isugu jira qayb la yihahda caqaa'id iyo tawxiid meel caqaa'id bay yidhahdaan marka caqaa'idka waxaa lagu dhigayaa gaala waxaas aaminsan tahay nasaaradu waxaas aaminsan tahay yuhuud waxaas aaminsan tahay islamka waxaas aaminsan wax noocaas weeyaan ee wax maaha saameyn iyo ruux le maaha adigu marka aanu soo wadi karin arrintii soo noqonnay ninkii baan ku soo noqonay na diray nin aad u fiican oo loogu talagalay madha ajaanibka inuu soo dhoweeyo aad u jifuran oo dadka soo dhoweeyo ahaa ustaad riyaad baa loo xusuustaa wayna waraysteen ma wadi kari weydeen haa wadaadka telefoon odayga telefoon buu qabtay doctor laba nin oo soomaali carab soomaali ah iyagoo carabta la horeysanaya soomaali la odhan maaya carab soomaali leeyahy laba saddex wiil oo carab soomaaliyeed ah oo dugsigii xoogaa ku adkaaday sare baan rabnaa maxadkaaga inaan usoo diro nimankaa bal aan kusoo dirna la soco maxadku marka waxa weeye iyagu maxad ma yidhahdaan waxay yidhahdaan thaanawiyatu daraasaat islaamiya dugsi sare oo islaami ah xaafad layaha suleekh buu ku yaala baqaad ka mida kiibaa tagnaa kiibaan soo dhoweeyey waan la qabsanay hadda markii waxay naga hadheen fisigiskii iyo riyaadiyaadkii iyo chemisterigii iyo biology waxaa male meeshii moog tahay ingilish xataa ma laha wax yaroo iska usbuuc mar la qaata mooyaane marka mawaad aad carab ahaan ku akhrisan kartid haddii lagu sharxana fahmi kartid baa meesha taalla moog tahay oo waxaa lagu qaadanaya mawaad sharciya iyo luqa carabi aa lagu qaataa kiibaan galo saddex sano insha allahu taala aan ku dhamaysanay shahaadadii dugsiga sare ka qaadanay oo islaamiga ahayd xashori ciraaq intaasay dadka intaasay iyadu noogu dhamaatay saddex sana noogu dhamaatay waa garta dagaalkii baa nagu qabsaday ciraaq iyo eeraan la odhan jiray xarbul khalij aluula la odhan jiray waa garta marka dagaalkaas bal looga waran dagaalkaas wuxuu dhex maray laba sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii waa intaan ciraaq amir ka hor laba dhacdo weyn baa dhacay labada dhacdo waxay kamid ahay mid waxaa weeye ruushoo kusoo duulay afghanistan qabsaday kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii waa gartay weliba bilii u dambeeyuu qabsaday dhacdada weyna dhacdeen waxay ahayd nimankii thawra alislaamiya fi cira- ee iiraan thawra alkhumeiniya nimankii khumeini nimankii la hogaami jiray baa iyadana inqilaab samaysay oo boqorkii la odhan jiray maxamed rida bahlawi oo boqor weyn oo in badan soo xukumay iiraan bay ka tuureen meesha labadaas dhacdaa dhacday marka dagaalka nimankaas markay shiicadii qabsadeen waa niman shiica oo madhab shiica u dagaalamaya markay qabsadeenba waxay iclaam maalintii horreysay waxay iclaamiyeen waxay yidhahdaan tasdiiru thawra thawradda iiraan ku ekaan mayseen kacaanku wuxuu carabtu gaadhaya meel kastoo shiica qof shiica ku nool yahay baan u gargaaranaa ciraaq ba shiica badan ba ku nool marka lubnaan bay ku nool yihiin baxreyn bay ku nool yihiin yeman bay ku nool yihiin waxay leeyihin meel kastoo shiicada dulmada iyagu leeyihin hase leeyihin shiicada ku dulman dhoolka carabta yaa thawraddu gaadhsiinaynaa waana gaadhsiiyeen waa nimanka asaasay xisbullahi iyo waa nimanka asaasay nimankii la odhan jiray ii sheeg ciraaqiinta dee dhibta badnaa muslimiinta waxay u geysanaya aan ogeyn ay asaaseen baxreynna adigu waa ka dhici dhowr goore inqilaab isku dayen waa ka dhicisoobay yamanna hadda u dambeyn waa kuwan xuusiyiinta adigu gacanta le gacsaarka leleh meel kastoo shiica jooga inuu gargaaran bay goosteen waa tahay marka dagaalkaas yaa bilaabay ma ciraaqa bilowday mise iiraan dagaalka iiraan ba waxay bilowday inay gudaha ciraaq qarxiyo ka rido waa gartay qarxiyo ku bilaabmo nin aan markaa wasaaradda waxaysan jiray dhalinyarada oo la odhan jiray nasaara nasaara la odhan jiray taariq casiis markii dambena wasiir caan oo wasiir khaarijiya ciraaq noqday markii ciraaq la ridayana joogay ninkaasoo markaa wasiiru shabaab ah wasiirka dhalinyarada ayay qumbulood u dhigeen ku dhaawacmay meel kale wax ka qarxiyan sadaam marka wuxuu ogaaday in shiicadii marka ay hadda ay ololo soo wado marka waxa layaha darba isdaaqa uu ka hortegey dagaalka cilaankiis waxaa horreeyey waxaa ciraaq waa cilaanisay laakiin waxaa ka horreeyey waxyaalaha gudaha ciraaq ka dhacay oo daandaansi ah dagaalkaas wuxuu bilaabmay kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo kowdii sideed sanana wuu socday annago isagoo saddex sano soconaya markaa ka tagna ciraaq waa gartay saddex sano ciraaq markaa intaan ku noolayn waa dad iska waxay ahaayeen maarata dadka aad u barwaaqaysan oo waagaas waxaan isleeyahay dal dal carabo markaa ka ka xagga dhaqaalo roona inuusan jirin baan isleeyahay sababtoo ah xagga soo saarka shidaalka waxay la wadaagaan oo la tartamaan obog bay ku jiraan waxay la tartamaan sacuudiga iyo imaaraadka kuwa ugu soo saarka badan bay la tartamaan waxaa u dheer sacuudi iyo imaaraad webiyaal male beerana male la sheegi karo xoola sarwa xayawaaniyo badanna malaha xoolo badanna malaha ciraaq waxaa u dheer soo saarka shidaalka waxaa u dheer dee labadii waxaa maraya raafideynkii dajle iyo furaad baa maraya dhul badan oo cagaaran oo beerada labadii webi waaba maraya labaduba turkiga kasoo burqadaan labaduba ciraaq suuriyana furaadkaa mara dhinac ka mara dajlana ciraaqu maraa ilaa uu ku shubo gacanka carbeed meel layahdo basra u dhowolaya shadul carab kaga shubaa labadaa webi baa mara ku beertaan xoola oo ida iyo lo badan badanna way dhaqdaan marka dal barwaaqaysan buu ahaa geetimireedka haddaan ku idhahdo timirta lama gado ciraaq waagan lama gadi jirin nin kastoo hadduu beerlaytu soo guro timirta soo guro budukaankiisa hortiisa buu loor iska furan oo qofkii maraaba gacanta iskala gelayo iska kaxaysanayo iska qaadanayo haddaad beeraha tagtana iska wadhaaf iyadoo intaa doontaa kasoo qaadanaysa marka aad bay barwaaqaysnaayeen innaga marka waxaan isiin jiray waxa layaha minxa daraasiya ama scholarship oo shan iyo shan iyo labaatan diinaar oo ciraaqiya oo u dhiganta toddobaatan iyo shan toddobaad saddex baa lagu dhufanaya shan iyo shan iyo labaatan lagu dhuftay saddex waa shan iyo toddobaatan bay ila tahay oo doolar amerika u dhigantaa taas iska noolayn xoogaa ciraaqiintu waxay in yar suuriyiinta kaga duwanaayeen suuriya waa kaga duwanaaye xoogaa waa dad xirxiran xoogaa amood in yar cunsuriyiin ay ku jirto ciraaqiyiinta haa qofka madow bay xoogaa waxay ku eegaan xoogaa sida ilya sidoo kale intaasaan ceebo lahayn laakiin dal barwaaqa abu iska ahaa annagana waan dhaqaalin jirin runtii oo scholarship noona siin jireen waa iskaga nooleen wax dhiba kamaan arag lakin xoogaa waxaad dareemaysaa koor yar baa ka jiray oo marmarka qaarkood makhaadimka soo fadhiisato saas intay ku wada fiiriyaan balgayba kuraa sida xaggaaga inuu soo wareejiyaan oo saa ku wada fiiran saa cunaysa eegaan xoogaa dhaqankaas baa xoogaana dhibi jiray laakiin aakhirkii markii dagaalkii saddex sano socday shahadii inaan ka qaadanay waxaan goosanay aan iskaga baxno ciraaq oo inaan jaamacad kasii wadan waa garta jaamacadda dugsigaygu anaga wuxuu ahaa daraasaad islaamiya ama maxad sharci iska dheh shahaadadaas waxay kuu suura gelinaysaa inaad kuliyatu shareeca oo jamacata baqdaad ku taallo ama kuliyatu waxa la yidhahdo aadaab qasmi adiyaan waxa la yidhahdo qasmi adiyaan inaad ku gasho wax kale meel kale kuma geli kartid annaguna shareecada markaas aan soo barannay waxaan rabnay inaan bedelano aniga raggaan ku jira waxaan rabnay inaanu majaal kale gallo oo matalan qofka ka soo baxay waxaad danaynayseen markaas waxaan danaynaynay saxaafada waxaan danaynaynay tarbiya macallinimada waxaan danaynaynay taariikhda oo kuliyatu aadaab qasmi taarikh bay leedahay iyadana kuwaasaan danaynay marka niman waxaa jira meesha waxaa ku yaala waxa la yahdo raabicatu talabada soomaaliyiin ururka ardayda soomaaliyeed baa jooga waxaa ku jira raggaas rag bacsiyiin oo waxaan ciraaq aaminsan tahay aaminay oo ardada u tashkiiliya oo maaragtay u ammaana waxa dalka ka socda u ammaana kuwii baa marka waxay yidhaahdeen haddaad rabtaan in majaalka bedeshaan oo saxaafa iyo ku fikeraysaan iyo waxbarasho iyo tacliin iyo macalin macalinimo iyo isheeg iyo taariikh inaad gashaan inaad bactiyin noqdaan baa laydinka rabaa oo mabdaga dalkan ku socdo inaad ku dhaqantaan ciraaq marka iyada mabdaeeda waxaa weeyaan ama suuriya barkad oo tegi doonaaye waxaa kan jira waxa la yihahdo xisbu albacthi alcarabi alishtiraaki ujeedadiisu waxaa weeye carabtu ayuu madaynaya noolaynaya soo nooleya yabcahum wuu soo saaraya way dulaysnaayeen uu kor buu qaadayaa waana midaynaya risaalada islaamka waxay u yaqaanaan shacaradkooda waxaa ka mid a ummatun carabiyatun waaxida daatu risaalatin khaalida annaga waxaana ummad carabo midaysan oo risaalad waaraysa leh islaamkii waxay ka dhigan wax carabi ah islaamkii dhammaan nabi maxamed loo soo diray risaalad carab u gaara bay ka soo qaadayaan dagaalkan aan kuu sheegayay ayay u bixiyeen qaadisiyada sadaam bay u bixiyeen qaadisyadii sadaam qaadisa waxaa jirta hore oo islaamku waad garanaysaa markadu qaasiya oo furus lagu jebiyey maantana cidda lala dagaalamaya waa furuskii waa reer eeraan markaas waxay leeyihin tan waxaa leeyahda qaadisiyatu sadaam sadaam qaadisadiisii tii horey la socotaa markaasa shacaraadkii qaadaya waxaa ka mid a raggii saxaabada ee dagaalkaas gaalabay ku faanayaan iyo rag geesiyaashaha oo ciidankooda waxaa niyadda loogu dhisayaa loogu xamaas gelinayaa jadunaa sacdun wa khaalid wa muthana waalqacqac baa laleeyahay raggii saxaabada ahayd faatixiinta dhinacaasay ka eegayan iyagu islaamka carabnimay ka eegayaan oo ragga abdaasha waxay ugu faanayaan inay carab ahaayeen inay islaam ahaayeen maya xataa midka bacdi asaasay xisbulbacri alishtiraki ninka asaasay oo nasraaniga ah nin gaala asaasay oo suuri ah oo la odhan jiray miisheel caflaq baa asaasay miisheel caflaq wiilkiisa wuxuu bixiyey maxamed isagoo nebiga yani qudbo uga dhigay xaliban nabi maxamed badal ahaa buu leeyahay nin carab midayo nin rag aha kana wiilkayga maxamed waan u bixinaya waa gaal ilahay ka go-a nasraani la yaqaano miisheel caflaq waa macruuf isagii mid kale akram xuuraani wax la odhan jiray kii kale saddex bay saddex bay suuriyiin ku asaaseen isagu waa nasraani marka maba aha nin xataa ridoobada muslima maaha marka oo meesha saasay ahayd marka bacsigaasi ololeeyaan kuwan soomaalida ku saamoobeyn waxay rabaan ardada kale inay u gacan geliyaan oo ay bacsiga ka dhaadhiciyaan adobtiibaa xoogaa nala ka biyadiidnay waxbarashadii marka ciraaq halkaas noogu dhamaatay suuriya aadna marka waa garta suuriya xaggay ka gashay suuriya marka waxaa jira dagaal ba-an oo u dhexeeya ninkii la odhan jiray xaafid al asad ee suuriya nusayriga ahaa ee xukumaya suuriya iyo sadaam xuseen oo ciraaq xukumaya labadu waa bacfiyiin laakiin waxaa laysku khilaafay qiyaadada ciraaq bay qiyaadada ciraaq baa qaadanaysa oo xisbiga laga maamulaya iyo maya dimisha waa meesha lagu asaasayo suuriya lagu asaasayo laga maamulaya taana way isku khilaafeen mida kale qarin jirin isku khilaafeen waxay tahay ninna waa nin sadaam xuseen sunna ku abtirsanaya oo shiicadu la dagaalamaya wuxuu leeyahay anugu nin sunni aan ahay buu leeyahay xaafid al asadna waa nixnu nusayr iyo baatin iyo shiica shiica ah waa nooc min shiicada ka mid a baatiniintu dagaalka markuu dhacay eeraan iyo ciraaq xaafid al asad wuxuu la saftay eeraan buu la saftay waa garta sadaam xuseen xadkii buu ka xidhay xadkii suuriya iyo ciraaq wax ka bixi karaba maba laha xadku waaba xidhan yahaba inta dagaal socday xadku waaba xidhan yahay walaa baabuur walaa diyaarad waxbaan waxbaan mari karan kor iyo haweeye dhulkana lama geli karo marka waxaa nagu qasabtay inaan turkiya aadno turkiyana oo aad waqooyi u dhaqaaqdo iyo qiblada u dhaqaaqdo oo aad habeenii maalin baska sii saarraato marka dambena aad dib usoo jirayso xagga sidii saddex xagaloo kale maarata saddex gees oo kale aad aad aad koonfur galbeed saas uga soo dhaqaaqdo turkiya oo ciraaq aad timaado suuriya marka annagoo laba nimaa cabdiqani cali ciise loo ila socday suuriyaanu soo gallay sidoo kale waxaan la kulnay iyada waxbarashadii wakhtigeedii socdo muddo ka hadhay waa garta suuriya marka waxbarashada halkaasaan ku nimi iyadoo sidoo kale waxaa ka furan waxa la yihahdo raabidatu dalabada soomaaliyeed ama ururka ardada soomaaliyeed iyaguna bacsiyiintay ku xidhan yihiin oo suuriyiinta ama ciraaqiintu bacsiyiintu waxay rabaan dhalinyarada dhalinyaradaas inay tashkiilsadaan iyadoo xukuumadaha calaqa lama leh xukuumadaha maba jecla sidaad barri ka soo horjeedaan xaafid sidaad barri wuu ka soo horjeedaa sadaamni sidaad barri wuu ka soo horjeedaa safaarada soomaalida haddaad tagto dambiilaa tahayba safaarada soomaalida hadii lagu arko waxaa u tagtaa lagu leeyahay urur ardayaan samaynay wixii danahaaga iyagaa ku dhamaynaya waxbarashada iyagaa ku gudbinaya ururkana aqoonsan yihiin iyagu ururka ardada oo rag baa bacsiina ugu jira sidii baa kale waxbarashadaan sugnay marka iyadana sidoo kale waxaa lagu leeyahay saddex khayaar saddex khayaar baad qoraysa haddii hal intaad qoratid sanadkaa ku dhaafto waxaa laga sanad kale sii fadhidid marka saddex saddex maxaa la yihahda rabitaan qoro kuliyadee rabtaa marka anigu waxaan xusuustaa waxaan qortay kuliyata tarbiya macalimadan xooga aad u jeclaa taariikhna waan qortay tii markii hore aan ka soo baxay maxadka shahaadada aan watay shareecadana saddexaadaan ka dhig gadaalaan u dhigtay kuliyata shareeca baan qortay markii dambe kuliyata tarbiya كليه محل تاريخ كليه ادب قسم تاريخ تالي كليه شريعه shareecadii aan dib u dhiganayey aan raba inaan ka leexdo baa ii soo baxdo weli waxa iga soo baxday magaalada leed xalab anuu damashq kuma baran xalab wax ku bartay xalab baan tagnay wax soomaali waxa iga horreeyey weli cabdicasiis oo reer boosaas alma inuu reer boosu ahaa oo kuliyadda ganacsiga ama tijaara markaa ka qalin jabinayo waa dhammayn rabayba meesha gabar suuriyada ku guursaday soomaali oo dhanba soomaali oo dhan dad iga horreeyo ka baxay waa laga yaban jiraan hor hore ka baxay laakiin wax markaa jooga oo wax baranaya wax baranayo ardaya iyo waxta shaqaala iska dad soomaali kaleba wax ka jooga ninkaas suuriya shaqa looma doonto ma shaqa badna dadkuma dhaqaala badna mogta wax soomaaliya xaalib waxaa iga horreeyey cabdulcasiis nin la yidhaahdo oo reer boosaaso ah oo kuliyadda ganacsiga maaragtay oo markaa dhammayn rabay gabadh suuriyadoo meel bangiga ka shaqeyno oo isla baran jireenna guursado markaa meesha degan marka waxbarashada meesha ka bilowday markii dambe waana lagu soo biiray xoogaa markii arday anu markaa kasoo tegaya dhameeyey iyagoo dhowr iyo labaatan marka shan sano oo marka lagu dara iblahan sugayay waxbarashada shan sano baan suuriya joogay weliba shantaba waxaan joogay xalab dimashq khamiista iyo jumcaan soo degi jiray saa ardada soomaaliyad ula kulanno soomaalida wararkeeda u xeello laakiin anigu waxaan joogay waxaan joogay meesha la yihahdo xalab baan waqtiga inta badan ku dhammaystay kuliyaddan galay marka waa kuliyadda shareeca shareeca badhax tiran maaha marka waxaa dheer qaanuun wadciga lagu barta isagana waa garta waxaa loo yaqaanaa kuliyadda xuquuq
waa garta mawaaddii sharcigaha waad baranaysaa axwaal shaksiya iyo waa lagu baraya usuul fiqi iyo usuul tafsiir iyo waxbaa lagu sheeg sheega waa lagu baraya tafsiir iyo waxbaa jira waxaa dheer oo ka badan weliba ka xoog badan baan isleeyahay waxay qawaanka wadciga qaanuun aljinaa'i qaanuun almadani qaanuun alcalaaqaat aduwaliya waxa noocaasa jira waa garta waa xusuustaa markan labadii sano hor dhamaystay khiyaar baa lagu gelinaya waxa laleeyahay adigu majaalkee baa rabtaa inaan ku takhasusto cilmi aljinaayaat baa rabtaa oo hadhowni si u noqoto nin maaragtay qaadi wax noocaasa mise waxaad gelaysaa maxaa layahay qism qaanuun almadani mise qaanuun alcaam ama qaanuus waxaa layahda qaanuun alcaam waxay yidhahdaan oo ah qaanuun dawli wax kuga caamaan qaybta haddama anigu doortay dawligaasaan doortay waxaa lagu fekeraya marka inaad noqoto waxaad ku fekeraysaa inaad noqoto iltisaam ma jiro badan meesha maalamaha diiniya waa la hayaa laakiin dhaqankii baa ebera waxaa lagu fikeraya marka haddaad ka dhamayso kuliyadda kuliyadda xuquuq haddaad dhamayso maxaa la yidhahda ka baxdo ma looyar baad noqon doontaa ma qaadi baad noqon doontaa ma safiir baad noqon doontaa adduun baa maaragta adduun baa loo suxulay waxaa leeyahay marka ha wallahi safiirnima way fiican tahay ha wallahi maxaa la yidhahdaa way fiican tahay inay looyar noqoto waxaasaaba maskaxda ka buuxa moogta waa garta sidii adigu igu dhamaatay waxbarashadii waa tahay sheekhana dalalkii aad wax ku soo baratay oo ay ka mid yihiin ciraaq iyo suuriya bal waxaad nooga warantaa waxbarashada wadamadaas maxay ku wanaagsanaayeen maxayse ku xumaayeen bal arintaasi adigoo isbarbar dhigaya nooga waran waxaan isleedahay labadaba marka waxbarashada waxuu kala baxaysaa waxbarasho maadi ah ama wax cilmi tajribiga loo yaqaano iyo madarasa oo diiniya oo qofkii ruuxin dhisaysa ruux ahaan oo thaqaafa islaamiga siinaysa cilmi maadiga way ku horumarsanaayeen jaamacadda aad mutaqadimiinay lahaayeen oo dee ciraaqiinta iyo suuriinta labadaba waxay soo saaraan dhakhtar waaweyn oo caalamka macruufa waxay soo saaraan rag badan oo injineero iyagu dalkoodii wax dhiso oo wax ciraaq iyo suuriya toona qof injineera oo bannaan ama dhakhtar bannaan uga imanaya male iyagaa isku filan xagga dhinacaas dad bay soo saaraan xagga qaanuunka iyo qaanuun gaaleedka qaanuun gaaleedka waxay leeyihiin looyaro waaweyn oo la yaqaano iyo qaadiyaal macruufa waxay soo saaraan dadka noocaas laakiin haddaad diin ka raadinaysa ciraaq iyo suuriya waqtigaas waqtiga aan sheegayo maantana sidin dhaanta u malayn maaye diin loo doono maayo waa ku liiteen macluumaadkii kutubti waa taallaa waa lagu dhigayaa laakiin wixi waa macluumaad waa meeshaan ku kala fahmay markii dambe markaan dib u fekeray waxaa la yahdo tarbiyada waxa tacliinta layn shaqa isku lahayn tacliintu waa wax un madaxa lagaga buuxiyo aad xifdo waa cilmi macluumaad ku dhaqankuna waa arrin ka duwan oo ka duwan oo wixii aad baratay inaad ku dhaqanto oo ay ku saamayso ruuxiyan kuu saamayso waa arrin kale marka wax badan baa lagugu shubayaa oo diini lahoo tafsiir lahoo xadiis lahoo maxaa layihahda caqaa'id waxay yidhahdaan inkastuusan isku toosnayn lahoo fiqi islaamigii lahoo usuul fiqigii lahoo waxay dhawaad qaadanaysaa laakiin dareenkii iyo ruuxii iyo inay ilahay kuu dhoweeyaan iyo inay qalbigaaga dabciyaan ciraaq iyo suuriya midna waa isku mid ragga nala baranaya maxadka sharciga ka soo baxay matalan aan baqaad dhiganaynay waa rag lagu diyaarinaya inaad khudabaa almasaajid noqdaan oo dowladda bacsiga ay taageeraan waa culamaa wasaar waxay ka shaqogelayaan wasaarat alawqaaf ay ka shaqogelayaan
iska diiwaangelin iska diiwaangelin marka saa u dhameeyaba wasaaradda waa qaadanaysaba waa garta marka xaggaasay ku liiteen waxay ku faanayaan xagga maadiga xagga culuuma maarata diiniya ama sharciyana luqa carabiyana de waa dadku waa iyadu waa ka horumarsan yihin iyadu luqa carabiya qaybahaas oo dhan hadda adigu aad u danaynaysid waxaad kusoo baxaysaa caalim fi luqa alcarabiya kusoo baxaysaa laakiin xaggaas diinta aad uga liiteen labaduba labada dhinacaas ka liiteen iskaga mid ahaayeen dhinacaas wadciga wadanka suuriya shantii sane ee aad joogtay aad wax ku baranaysay sidee u ahaa maxaad la kulanta caqabada ah annagu waxaan tagnay kun sagaal boqol sideetan iyo afartii bishii sideed bahad baan isleeyahay ilaa sanadka waxbaa ka dhalanaya afartaa bilood waxbarasho ilaa adigu lix bilood waxbarasho sugayaal baan hayn waxaa markaa aad u qoyanaa oo raadkiisu sii qoyanaa dagaalkii uu xaafid muslimiinta ku baabiiyey ee ka dhaqay magaalada xamaa waan xusuustaa markaanu turkiga ka galnay xuduudka meel yahay baabulhawa aan kasoo galnay xala baan soo dhex marray kadib shaqa ujeednaa moog tahay xamaa baan marnay waxaan aragnay magaala sida maanta khaza oo kale dhulku taallo burbursan oo dhulka taallo oo derbi kasta waxaa ku sawiran qof miciyo dhaadheer lo afka dhii ka da'ayo waxaa ku qoran firqatu ikhwaan almuslimiin almashbuuha dadkaa looga digaya in dadkaas haleeyo ku wax baabiiyey oo kuwa muslimiinta baabiina dhiigga dadkii caban waa dhiigii cabo waxaasa gidaar kasta ku sawiran taas wax marku horeyso dareen aan qaadnay bahan ninkii la socday iska gudubnay dimishq baan tagnay marka dhacdadaas dhacdo aad noo saamaysa bay ahayd oo dadkii muslimiinta xoogaa la tashwiihinayo samcadooda la xumaynayo laleeyahay waa dhigii cabaal dadka micintaa dheer bay leeysay bahalkii oo kale dhiig ba afka ka da'aya markaasaa leeyahay firqatu ikhwaan almuslimiin almashbuuha aa ku qoran giderbi kasta taas mid bay ahayd markaan dimashq tagnay ninkii xaafid alasmaa markaa talinaya dalka u taliya wuxuu leeyahay ciidamo layaa saraya difaac oo walaalkii olyaa rifcat asba haysta saraya difaac waa ciidamo gacantooda furan tahay waxay doonaan dila lama weydiiyo yani suuqa adoo maraya haddii kaa shakiyan waa iskakaa dilayaan waxaan xusuustaa subax anagoo meel marayna dalku waa ishtiraakiyo marka meelahan oo foornooyinka rootidoo kale waxaa loo galaa daabuur leyn baa loo galaa nin oday oo roolo ah oo safka ku jiray laba wiil inta gababayro cad kasoo degeen oo safkay ka bixiyeen bay meesha ku dileen ku dileen saxabad ku fureen saasay xaaladdu ahayd marka nimaa saraayo difaac aan la xisaabin gacantooda furan tahay oo wixii muslima dila baa meesha ka talinayay nimanka la yihahdo shabiixa la yihahdo iyaguna mukhabaraadka shabiixa la yihahdo oo laga cabsado baa jiray marka khoofkaasaa jiray markaan magaaladii tagnay labadayadii soomaalida waana la kala kaxeeyey nin walba nin suuriya lala dejinaya waxaa laga baqaya inaad mu'amaro samaysaan ama adiga iyo nin kaloo ajnabiya leedin wada jin maayo qof suuriya weliba iyagoo ku dooreen mala kuwa shabiixa ah baa lagula dejinayaa oo jaamacadda bartaa jaamacaddu bartaa maog tahay laba ardo jaamacaddaa tihiin lakin adigu ma taqanin ninkan waa shabiixa waa mukhaabaraad ma taqanin ninkaasaa kula degan oo ku wareysanayo oo waxaad samaysay iyo meeshaad u baxda maalintii ciddaad la kulantay wax dhanbu ka shaqeeyaaba marka taasay ahayd xaggaas ahayd laakiin shacab ahaan dadka saa samaynaya waa inta yarayda nusayriyad ahayd iyo inay dee lacag ku maaragtay ku indhasarcaadiyeen oo ahlu sunno sheegan jira oo iska ridoobaa la shaqaysataa laakiin dadweynaha reer suuriya waa dad fiicsan fiican debicsan furfuran isdhexgalka qofba qofka jecel inuu kaa horhoreyo kumartiqaadu jecel yahay gaar ardaygaad la barataa wuxuu leeyahay hadduusan ka baqayn nimankaa ka baqaynin uu ku kaxay lahaa gurigiisa ku geyn lahaa waxaan xusustaa maalin baa waxaan rahaa mid kurdiyo la adham sheekh nala baran jiray baan magaalada yaro cifrin leeda xagga turkiya xigtaan u raacay markan soo laabtay laba kuwii nala baranayaa mid baan magaciisa ka xusuustaa cabdiraxmaan jabale la odhan jiray baa ii yeeday waxay dhahay shalay xalay xaggaa jirtay walaahi saaxiibkan aadam baan isracnayo xaafadoodii baan tegey khamiistii maantana jibciina iga la soo joogay sabtii maantana aniga dugsiga jooga aniga jaamacadii jooga inta ii waxay igu dhahdeen mar dambe iska dhaaf inaad raacdeen haddaan adoo la taagan ku aragno adaa isdilay haddaan ku arag ninka adoo la taagan adaa isdilay inaad dhib ku keenna ma rabno laakiin adigu naftaada ha dilin waa saas marka haddaad wax qof islaam iyar ay ka dareemaan iyagu ku daba joogaan oo ay yaqaanaan haddaan raacdaba tahdiidkaasaa ku yaala nimankaa shabiixada waa saas iyo nimanka le saraayo difaac laakiin dadweynaha reer suuriya haddayn baqayn oo ay waxaaso kale ka baqaynin dowla gurigiisa kakale buu kaga hor casuumi lahaa waa ku jecel yihiin ahli sunnaha aad u jecel yihiin dad aad u fiican bay ahaayeen markaa shantii sane aan joognay wax dhibaatoo ka badan khoofka aan ka qabnay cabsidaan taliska ka qabnay nimanka meesha xukuma shacabku sida kale dad nasoo dhaweeyo fiican bay ahaayeen sidaas wax ku baranay waxbarasha noogu dhammaatay wata intii aad suuriya joogtay ma jiraan culamo waaweyn oo dhulka shaam laga yaqaano oo aad la kulantay ama cilmi aad ka qaadatay
maya waaba taas arrintu waaba maba tegi kartid xalaqaadii haddii lagugu arko waaba arrinta waaba hadcas baa marsan laakiin waxaa jira kuwa culimo ah oo jaamacadda ka dhigaya kulliyada shareeco kale wax ka dhigaya waxaan ka xusuustaa doctaanka doctor wahba suxayli oo macruufa ninkan tafsiirka caanka ah leh wuu noo dhigi jiray qaadunulmadi buu dhigi jiray nin kaleoo la odhan salaqiini oo isna shariicu dhigi jiray iyo axwaal shaksiya rag culimo waaweyn oo suuriya laga ninka la isagana faaruq cakaam waa culimo waaweyn laakiin culimo jaamacadaha ka dhiga xalaqaad ma lahayn xalaqaad ma lahayn kuwaasun baa aniga calaaqad wada yeelanay oo wax noo dhigi jiray laakiin kuwa masaajidaha iyo waa la iska ilaalinaya iska dhah madiina aljaamiciya meesha xalab annagu waxaan saxanaa jaamacada dhexdeeda meel yaha madiina aljaamiciya aan degannahay waa lix iyo toban boloog oo mid walba intaasoo dabaq yahay afar iyo toban boloog waxaa dega wixii raga lixda kalena taqriban waxaa dega gabdhaha iyagoon jaamacada dhigtaa dega oo aan reer xalab ahayn ka yimi tuulooyinka fogfog iyo gabdhaha oo ajnabiga iyana dalal kale ka yimi marka waxa weeyaan waxaa la xirayaa afar saac oo habeenimo jaamacadda waa la xiraya albabada la isku dhufanaya derbiga weyn genjeelka laga soo galo jaamacadda waardiyaha fadhiisana waa la xiraya toddoba subaxnimo hal saaca subaxnimo hal saaca subaxnimo ka hor laba furi maayo genjeelka marka iyadoo masaajidka banaanka laga aadimaya waxaad ku qasban tahay inaad qolkaaga ku tukatid oo qolkaaga ku tukatid masaajidka inaad xataa tagto iska dhab xalaqa inaad salaada u tagto baaba subaxi oo mamnuuca inaad maalinta iska baxdo magaalada suqsi gasho masaajidka gasho waa laga yaaba laakiin subax iyadu balog baaba kaa saaranba saasay ahayd diinta lala dagaalami jiray meesha dadku lakin dad fiican bay ahaayeen waaya yaa badnaa ee sheikhana dadka soomaaliyeed ee wadamadan ciraaq iyo suuriya wax ka baran jiray iyo kuwa danaha kale u tegi jira wadamadaas haddaynu laba fatro u kala saaro bilowgii hore aan tagnay dad arday un baa joogay waa garta ciraaq haddaan kaaga soo bilaabo markii dambe oo xooga aan joognay waxaa yimi waxaa ku soo jabay shaqaale soomaaliyeed weliba wax xusuusta waaga waxay ka shaqaan jireen waxa la yihahda lacagta istamaarinta maarata lacag kale ha dhaqida waxay qaadanayaan qofka ajnabiga waxa loo ogolyahay baasaboorkiisa inuu markuu dhoofayo oo mata dhowr boqol doolar inuu la bixi karo dalka la bixi karo hadduu ka shaqaysto meesha waxay samaynayaan lacagtii ciraaqi uu shaqaystay buu wuxuu ku bedelanayaa doolaar raggii ganacsada reer ciraaq buu doolaarka kasii gadaya doolaarka marka isagu bagan kasoo qaadanayo lacag shabu kasoo qaadanaya waxaa laga yaabaa halka aniga kuu sheegay halka diinaaro ciraaqiga wuxuu u dhigmaa saddex doolar oo amerikaana laakiin halkii doolar markuu suuqa madow geliyo halkii doolar baa wuxuu noqonayaa toddoba diinaar oo ciraaqi ah lacagtaasayba soomaalidu kaba shaqaystaanba saasay uga faaisan markaas soo sheegeen way ku soo bateen iyagoo aad ugu soo batay baa inu ka tegay ciraaq waana suuq hoose waa suuq madow waa suuq madow qaar badan lagu xidhataa lagu xidhi jiray waa la dabageli jiray marka dambe waa la ogaaday bangiyadii doolarka dhameeya la arkay baa laga dhameeyey ninkan baasaboor buu marka baasaboorka lagugu dhufsay inaad saddex boqol doolar dhooftay qaatay waxbuu tirtirayaa mar labaad bu haddana berrimaan dhoofayaa waa loogu dhufanaya saddex boqol kale wuu tirtiraya waxbuu soo bedelaya ama baalkiibaalkiishaabad ku dhacday ka saaro baalka la gelinaya markaasaa maantoo dhanba doolar unba qaadanaya bangiyadii doolar ka dhamaya marka wax saas u dhaqmaya ma soomaalida waa soomaali bas waa gartay soomaalida waa musumaas badan yihin moogta marka iyagoo ciraaq kusoo batay waxay inta isu sheegaan suuqa aad uga shaqaystaa ka tegey suuriya markaan tagnay sidoo kale soomaalidu waa ku yaraydeen ama wax odhan kara maba jooginba waxaan arday ahayn laakiin ayaamihii dambe oo aan kasoo tegi doona ama markaan xarsho dhexda noo maraysay dad soomaaliya ka soo qaxay oo u socday yurub oo tahriibayaala baa iyadana aad ugu soo batay meel yaha masaakin barsay degeen oo guryo dhan xataa soomaalida xaafadii soomaalida kale ciyaalkii soomaalida iyo dumarkii soomaalida waxaa mooda xaafad soomaalida aad joogtid waa kusoo batay baa iyada markaa kasoo tegay anugu xaalad markaa marayso waa kusoo bateen oo aad marka yurub bay usoo gudbaan yurub bay usoo gudbaan u tahriibaan kuwaasaa kusoo batay marka dambe lakin marka hore arday bay ahaan keligood markii dambena dadkii baa qarqiyo ka batayba dadkii baa ka batay waa tahay sheekhana inkastoo aad wax yar ka tataabatay waxaad kusoo aaday xilligii xukunkii bacthiyiinta ay ka talinayeen ciraaq iyo suuriya bal inooga waran marka xukunkaasi iyo siyaasadaha maamul ee ay dadka ku dhaqi jireen
nimankaas horta shacaarkaasay qaateen xisbu lbacthi alcarabi alishtiraki markaasay shacaar waxay ka dhigteen ummatun carabiyatun waaxida daatu risaalatin khaalida curuuba waxa la yihahda madax ka galay carabtu in dad ka sarrayso ayay aamineen oo curubta dadka ka doortay waa sida yuhuud u yirahdaan shacbulahi mukhtaar baa nahay iyaguna carabtu inay shacbulahi mukhtaar yahay bay isu haystaan waxaan carab hayn wax dulaysan oo liita gaalada xataa way yeesaan gaalada in carabta kale ka khaliijka ay ka dambeeyana way yeesin jireen marka carab ninka gaalka xaggooda wax liitu ka aha reer yurub oo kale ama ha madoobaado ama ha caddaad gaaloo dha xaggooda wax ka liitu ahaa iyaga hadduusan carab ahayn ninku waa liitaa cajamkaasi cajam xun bay ku leeyihin dhinacaasi markaa waxayna kaloo leeyahin shicaar kaloo la yidhaahdo acdaau xisbi alcarabi alishtiraki cadowga ugu daran cadowga xisbigu leeyahay waa afar bay yidhahdaan alrajciya diiniya ugu horeysa wixii diin sheegto oo dadka ummadda ku kala midaynaya anaa ahli sunna anaa shiica waxaa kala saarsaar ili carab midaysan baa la rabaa mogtahay ninkii shicaarkaa qaaday iyaga waxaa la yidhahdaa alrajciya diiniya waa niman rajciya dib socodku diinta waa la yidhahda mogtahay waxay kaloo kaloo yidhahda waxa la yidhahda alcizaaliya alqoomiya haddaad tidhahdo soomaali baan ahay suuri baan ahay lubnaani baan ahay masri baan ahay ma aqbali karaan waa in carab ka horeyso minayna anta ana carabi ana carabi soomaali carabi ka horeyso hagee ka timi carabi masri hagee ka timi carabi lubnaani curuba haddaad ku dari weydo wax dhinta baa tahay marka inzaaliya qoomiya dadka in la kala saaro lubnaani iyo suuri iyo urduni iyo waxaa loo kala saaro waxaan ku gediga carab baan nahay carab baan nahay carabna waa ina midaysaa waxaan halaga soo tago xisbigu haydin taliyo dal kastana farax laga sameeyo xisbisharaaka uu leeyahay halaga samaysto waxaan xusuustaa markaan deganayn ciraaq xabashada ku jirnay waxaan deganayn sar dheer oo la yidhaahdo sabcata cashir tamuuz maalinta waa maalintii qabsadeen baxsiyiintu weeyaan toddobiyo tobanka waxa weeye bisha la yidhaahdo juulaay inagu u naqaano iyagu tamuuz bay yidhahaan carabtu magacyo ganaya biraha u yaqaanaa gaara mogta waxaa nagu soo booqday nin la odhan jiray waxaa la odhan jiray wasiir uclaam markaa soomaaliya ka ahaa suuriya ciraq wax ku bartay ciraq wax ku bartay militarigu ahaan jiray adigu xamaya kuliya xarbiyu kusoo bartay ciraaq markaasay tashkiiliyeen waxay ka dhigeen bacdi intuu noogu soo booqday meeshii buu yidhi bartana aad joogtaan baan wax ka baranay bartanaan seexan jiray bartanaan ku baran jiray waxaa laydinka rabaa ummadda carabta maaragtay inaad midaynteedi si loo midayn lahaa sidii loo difaaci lahaa annagii ardadii joognay ciraaq buu noo noqday weydiin khudbeynaya noo khudbeynaya marka curubadahaas iyaga ninka helaan ninca ka helaan maasha allah ninkii carabada curubada aamina iyaga xaggooda madaxay saarayaan marka afartii cadow baan kusoo wada xidhinaa rajciya diiniya inicizaaliya alqoomiya iyo sayuuniya yuhuudda ka wadaan kii afraad baa iga dhunsan afar cadow buu leeyahay xisbigu maadadaasna waxaa la yihahdaa thaqaafa waxaa la thaqaafa alqoomiya maadada haddaad ku dhacdo in timaadoo kale aad ku baranaysa dugsiga sare ama jamacadda haddaad ku dhacdo maadada haddaad ku dhacdo inta kalena kansa waa dhacaysaa waxaa kaloo iyana isku beenbe waxay isku maaweenen wax la yihahdo alqadiya alfalastiiniya ciraaq inta waa ka dhambay ahayd laakiin kuwan xuna nusayriinta waa ku danaysan jireen oo iyagu falastiin dee iyagaaba yuhuudda gacanta u geliyey maxaa iyagaaba dalkoodii joolan iyo gacanta u geliyey soo maha laakiin ciraaqiinta waxadma ka dhambay ahayd qadiya alfalastiiniya haddaad ku dhacdo imtixaan lagaga qaado aad konta ka hoos marto maadooyinkaad boqolka keentay waa ku dhacaysa ku celinaysa markaa ku celinaysa ilaa aad tan aad boqolka keenaysa markaa saasay ahaayeen nimcaankaasay ahaayeen oo dhinacaasna mutashadidiin kuwa dadkana carabtuna wax adduunka dalka ka fiican u haysteen diintana saasay u eesan jireen oo qofka diin iyo kala ahlu sunnaan ahay iyo madhab shaafici baan ahay iyo xanafi baan ahay iyo waxaas waa waxyaala ay leeyihin ummaddii bay kala geenayaan carabta ahayd bay leeyihin oo waxyaalaha la sheeg sheeganayo lagu horjejabinaya marka waa inaad tahay carabnimada aaminsan oo cabisan tahay raggii carabtii hore saxaabadina waa lagu faanaya laakiin waxaa loogu faanaya ina carab ahaayeen marka kule marka anaashiida lagu dagaalgelinaya calaaqinta jaduna sacdun wa khaalid wa muthana walqacqaac buu anaashiida ku keliya cadda marka rag noocaasay ahaayeen marka xukunkooda siduu u ahaa xukunkoodu wuxuu ahaa xukun dictatoria waa aniga kuu sheegaya suuriya niman layahdo waxaa layihahdaa saraaya difaac oo ninka madaxweynaha walaalkii uu haysto oo aan lala hadlin maxaa waxaa u samaysan la odhan oo dadka sunnaha oo gacantooda loo sidaa inay dilaan qamciyaan baa ka jiray sadaam xuseenna sidoo kale dictator buu ahaa isagu laakiin inta badan gacantiisu waxay saareen shiicada nimanka shiicada le maanta kibre maaragt ciraaq markaad joogtay walaa xuseyniya waxaa istuntumaan iyo waxaana qaylqayle hadda maaragt mamnuuc mamnuuc
sidee marka uu ku hayay laba shiic ma kulmi karto qaarna wuu tashkiiliye wuxuu ka dhiga bacthiyiin oo wixbay aamina cabeenba qaarna haddayba xoogaa waadadii madaxa duubnaa yihiin shiicada ahayd waxaa weye waa la muraaqabaynaya masaajidahooda laguma kulmi karaan salaadaas la ogel intay galaan ka soo baxaan laakiin inay hadda waxay sameeyaan dee maalmo badanoo waxa la yaha bakaawil xuseyniya iyo habeen kastoo arbacaa iran haddaad tagto meel haddaad maqasho ama ciraaq hadda say noqotay de habeenka arbacada xuseen baa loo ooyaa albakaawa xuseyniya la yidhahdaa midda kale waxaa jirta maalintii karbala meeshii lagu dilay xasan ibni cali karbon waa balaa ba yidhahda iyagu marka karbala ay kusoo gaabiyaan qofku is dilaya dhiig bu iska keenaya garbu iskala dhacaya bir in arteen cina ku arteen waa laga yaaba iyadoo birta isla dhacaya waxaa xaggiisa mamnuuc saddam xusen waxa maba arki karo ka dhintaaba ma arki karo waa carab baa tihiin maxaa shiicnimaa sheegaysan buu leeyahy rag carab baa tihiin shiica iyo waxdaasoo alfurus almajuus wax la yahdo furus almajuus buu bixi reer furuska majuusiinta hadde way haayeen qabla islam majuusiin bay haayeen haddana waa iska majuusiinta khayr malaha saasuu aaminsanaa madaxu ka tumi jiray isaguna diktaar buu ahaa qofkii xukunkiisa kusoo farageliyana wuu dili jiray gacantiis weliba ku toogan jiray saddam xuseen gacantiisu ku toogan jiray waxaan xusuustaa wasiir wasiirkii markaa wasiirka caafimaadka ahaa baa waxaa lagu soo eedeeyey inuu dawo aan lasoo kantaroolin dalka soo gashay dawo aan soo marin maxaa la yidhaha dhacsan aduu dawo midaarkii la rabay ka hooseysa soo gashay iyadoo la fadhiyo weli wasiirada wasiirka waa fadhiyaa wasiir sayidin wasiir waxaas waxaas ka waran arrintaasaa dhacday dawooyin baa lagu arkay suuqa maaragtay inay soo galeen aduu waa sidiid faacay sadaam xuseen intuu gooni ula baxay buu dhafoor kaga tiri shan haddaba maxkamadii waxaa sheekadaas waa
meeshii jalsada ka jalsadii buu ka dhex saaray markaas dad kale tusaya weli laqarin maayo dad kale tusaya inuu ninkii saa sameeya insaa loo geli doono meeshuu xariskiisa u diri lahaa ama waardihiisa u diri lahaa ama rag kale u diri lahaa isagaa ku tirinaya saddam xuseen sidii saad ogtahay wuxuu ahaa markii baxti la aasaasayey wuxuu ahaa isagoo yarbu baxtinimada galay markaasuu wuxuu dilay wuxuu ku sameeyey dhaawacay ninkii la oran jiray cabdisalaam qaasim oo baxti ciraaq haystay markaas isaga marka isaga qudhis gacan buu ka dhaawacay maalintaas masar buu cararay masar buu secondary wax kaga soo baxay markii xasbulbacdi uu ku guuleystay ciraaq buu soo noqday iyagu mase u dhiibteen marka nin waxaa soo halgamay oo waxaa usoo halgama oo dictator oo aan bixin oo shiishiyaal baas buu ahaa saddex xusin ninkaas isna dictator buu ahaa shiicadana aad buu saaraa ninkii xukunkiisa kasoo yimaadana isaga wuu dhamaatay ninkii khiyaana khiyaana waddan laga dareemana wuu dhamaatay saas isna ahaa waa gartay marka xukunadii bacthiyiinta ee ka jiray suuriya ciraaq xilligaas adiga aad halkaas wax ka baranaysay waxaad ka warantaa cilaaqadii ay la lahaayeen dowladdii soomaaliya markaa ka dhisneed ee siyaad bare labaduba wax layahay somalia horta sadaam xuseen ama ciraaq markaynu etoobiya dagaalamanay sabansabankii wayna kaalmeeyeen iyagoo carab ahaan waa carab ahaan moogtahay maadaama soomaaliya jamacada carabta ku jiro saasay noo kaalmeynayeen waxaan maqlay ciidan way soo direen hub way soo direen timir waxbay soo direen raashin bay soo direen adigu garabkeena dhinaceenay ahaayeen iyagu waa garta laakiin waxa loo waa shacabka soomaaliyeed iyo iyo in la kasbado bactiyada carab laga dhige siyaad barre marra iskuma fiicnayn siyaad barriya saddam xuseen marra iskuma fiicnayn xaafid asna kabasi warkiisu kasii daranba marka ardayga ardayga oo ka barta ciraaq ee ururka madaxda ka ah ururka ardayda wuxuu leeyahy nin madax wa iyagoo la tacaamulaan ninkaasaa safiirka jooga safiirka soomaaliya u fadhiya baqdaad ama u fadhiya dimishk ninkaasa ka baawar badan waa arday weli jamcadda barta ama kuliyad hatibu barta ama handasu barta bacthiyaa laga dhigay bacthiyaa laga dhigay waa aaminsay waxaa laleeyahy markaad u tagtid waxbarashada soo martay doctor axmed borom soo martay doctor axmed borom waa midka markaa suuriya ardada haystay waa nin oromaa weliba oo soomaaliya laakiin dee soomaaliya abooba la oran jiray mogta axmed borom soo doctor axmed borom soo martay marka ciraaq joogtan waxaa lagu leeyahay cumar cumar iyo cumar sheekh iyo soo martay iyo maxamed rashiid waa labadan iyana meeshan haysta marka safiirka iyo waxaa iyo haddaad
qiimo malahan dambiil aad noqonaysaa wadaan u tagtid waana dhumatay haddaa haddaa sawar ka jeedsanaysid safarta waa inaad u dhumato waasta iyo marwareeg gasho haddii lagu kuwana ku warsheegaya kuwan kuwana ku sheegaya mogti kan safartu taga bay ku leeyihin safartu taga marka calaaqada aad bay xumayd aad bay xumayd ardadaasa ka baawar weynaa safiirada u fadhiya baqdaad iyo u kala fadhiya maxaa leedahay dimashq ardada oo ardayga yara ururka ardada soomaalida haysta ka baawar weynaaba
waa tahay intaas ayaan ku hakinaynaa xalqadii koowaad ee kulankeenna oo uu marti inoogu ahaa sheekh cabdililaah intaa mid la mid ah aan ku kulmi doonno xalqada labaad oo qadaayaad muhiim ah sheikha aan kala sheekaysan doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد